tallaabadan ay guddiga kula kulmeen dhallinyarada iyo haweenka caasimadda ayaa qayb ka ah dadaallo ay doonayaan in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ay kaga talageliyaan dhammaystirka cutubyo ka mida dastuurka oo maalmahan ay ku howlan yihiin kaasoo ay u gudbin doonaan baarlamaanka soomaaliya oo hadda ku jira kalfadhigoodii shanaad guddiga oo ka hadlay ujeedka kulankii u dambeeyey ee ay la yeesheen qaar ka mid a haweenka iyo qodobadii ay ku lafagureen ayaa sheegay in marka ay soo dhammeeyaan la kulanka bulshada magaalada muqdisho ay u gudbi doonaan maamul goboleedyada dalka sida uu warbaahinta rasmiga ah ee dowladda soomaaliya u sheegay burhaan aadan cumar oo ah guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ah inaan si gaar ah la tashi ula leenahay maantay haweenka soomaaliyeed ujeedkuna uu yahay in fursad uu ay u helaan gabdhaha soomaaliyeed iyo haweenka soomaaliyeed ay aragtidooda uga dhiiban karaan cutubyada hadda aan gacanta ku hayno cutubyadaas oo kale ah cutubka shanaad cutubka lixaad cutubka toddobaad iyo cutubka sideedaad iyo cutubka sagaalaad oo ah runtii lafdhabarka dastuurka marka laga hadlayo waa cutubyadii ka hadlayay heedaha dowladda qaabdhismoodkooda sida u wada shaqayn lahaayeen oo runtii qof kastoo muwaadin soomaaliyeed ay u tahay fursada qaali ah inuu mataqaanaa ka qayb qaato si u sheebgarayn lahaa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed waxaan sidoo kale xusayaa in la tashiyadan aysan ku ekaan doonin xamare ay aadi doonaan gobolada la tegi doono haddii ilaa yidhaahdo inaan tegi doono waxaa kaloo xusayaa in dadka fursadda aan u helin si toosa in loo arko ay sidoo kale digital platformka ama qaab electroniga aan oo guddiga madax bannaan u sameeyey la tashiyada hordhaca markaan sameyno nuqulka soo saarno waxaa jiri doona sidoo kale mar labaad in la tashiyo kale oo nuqulkii oo lagu soo daray lagu soo dhafay aragtidiina cilmibaaris ay ku jirto ay la socoto sidoo kale heshiisyada siyaasadda ay ku jiraan in loo soo bandhigo elyaasa maxamuud aadan oo ka mid a gabdhaha aqoon-yahanka ee ka qayb galay kulankii la tashiga dastuurka ee haweenka ay la yeesheen guddiga madaxa bannaan ee dastuurka ayaa v o eda uga warantay muhiimadda kulankaasi uu u leeyahay haweenka waxa uu uga dhigan yahay iyo weliba fariimaha ay guddiga u gudbiyeen haween ahaan markii ay nala kulmeen waxay nooga dhigneed arrin weyn oo ah inaan talo ku yeelano ra'yigiina ka dhiibano afarta cusub ee kale ah cutubka shanaad ilaa iyo sagaalaad maadaama loo gudbay wejiga labaad oo afartii cutub horena loo aansiyey ka haween ahaan waxay nooga dhigneed arrin aada u wanaagsan maadaama nalaga talagelinayo si ra'yigeena loo aruuriyo doorka aad isleedihiin haween ahaan waad ku yeelan kartaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid a in meel la saaro qondada haweenka ay noqoto mid cad oo waadax ah dastuurka ku dhigan taa oo noo suuragelinaysa inaan ku dagaalanno qodobada dastuuriga ah inaan qayb weyn ka nahay maxaa ka mid ah marka guddiga waxyaabaha ay idinkala tageen ama aada u gudbiseen waxaa ka mid a in haweenka siyaasadda laga qayb geliyo oo meel walba ay u tartamaan xilalka la isku doorto la isku magacaabo talooyinka ugu badan aan ku biirinaynin inaan door weyn ku yeelano qodobada markaa laga hadlayay ee miiska saarnaa kuwaasoo la xiriiray cutubka shanaad ilaa iyo sagaalaad iyo guud ahaan dastuurka in haweenka ay door weyn ku yeeshaan maalin ka hor guddiga dastuurka ayaa sidoo kale kulan la tashi la yeeshay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho kulankaasi waxaa dhallinyarada kula hadlay wasiirka dastuurka ee soomaaliya xasan maclin oo u sheegay inay haystaan fursad taariikhi ah oo looga talageliyo dastuurkooda taasoo aan horay usoo marin dad uu wasiirka isaga laftiisa tusaale isugu soo qaatay
doodiinna iyo aragtiyadiinna inaad inaad gelisaan oo sidaa ayriba aad ku matashaan dhallinyarada soomaaliyeed wax ka muhiimsan ma jiro dhallinyaro inaad dastuurkiinna aada gacantiinna ku samaysataan dhallinyaro annagu fursad uma helin markaan dhallinyaro ahayn fursad uma aanan helin inaan dastuurkeenna samaysano weligeen annaga dastuur laga doodaa ma arkin intaas waa fahamteenan malaynaa muhiimadda ay leedahay in maanta caqligiinna iyo aragtidiinna dukumenti la sameeyo kan ugu muhiimsan oo dowlad iyo dadweyne ka dhexeeya waa dastuur waa meesha ay ku heshiiyaan dadweynuhu iyo dowladdu ay ku heshiiyaan waayo meeshaas waa meeshaad ka qayb qaadanaysaan ogaada waa meesha aan leeyahay waa taariikhiya dhalinyaro ogaada waa taariikh markaan leeyahay hore annaga nooma soo marin kuwa kale inay soo mari doontana oo idinka dambeeyaan ma hubana xasan cabdulaahi qaraabo oo ka tirsan madasha dhallinyarada gobsoor kana mid ahaa dhallinyaradii kulanka wadatashiga la qaatay guddiga dastuurka ayaa v o a uga warramay siday u arkaan kulanka iyo muhiimadda uu dhallinyarada u leeyahay inay kaalin ku yeeshaan dib u eegista dastuurka runtii dhallinyarada iyana laga qeybgeliyey ee taladoodana mid lagu meelmarinayo u muuqday runtii muhiimad aada u weynayuu dhallinyarada u leeyahay oo ah inay macnaha laga talageliyo waxaa hadhow ayaga u hari doono oo ah dastuurka maadaama la hirgeliyo loona codeeyo hadhow dadka ku dhaqayo oo dadka uu hagayo ama xakameynaya noqonayaan dhallinyarada maanta beri hogaanka dalka gaari doonta ama qaban doonta sidaas leeg waxay muhiim ugu tahay inay dhallinyarada naftirkooda ay ogaadaan shaqooyinka ay u baahnaan yihiin oo ay beri ka qaban doonaan baarlamaanka iyo golayaasha dowladda ay ka qaban lahaayeen inay sii ogaadaan marka dhalinyarada aad ayuu muhiim ugu ahay waxay kaloo ay ku barnaayeen in waxa walba ay yihiin wax ay macnaha fahmi karaan oo ay macnaha dhalinyarada qayb kaga noqonayeen masiirkooda iyo inay aayahooda ka taliyaan howlaha dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka kumeel gaarka ee soomaaliya ayaa soo jiitamayay muddo dheer iyadoo ay barbar socdeen khilaafyo siyaasadeed oo ku aadan habka loo dhammaystirayo qodobada ugu waaweyn ee inta badan laysku hayay ayaa waxaa ka mid ahaa awood qaybsiga arrimaha garsoorka qaybsiga kheyraadka dalka iyo maqaamka caasimadda